إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii qarax ayaa lagu weeraray fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada balad xaawo ee gobolka gedo maleeshiyaad hubaysan ayaa dad xoolo dhaqato ah ku dilay gobolka galgaduud mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si adag ugu hadlay hanjabaad uu cali jeeto u diray dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan dowladda maraykanka ayaa xukun adag ku riday nin soomaali ah oo ku eedeysay inuu luunsaday lacag badan dhulgariiro iyo falkaanooyin hor leh ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah dalka itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaa la sheegay inay waddo qorshayaal halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed qodobka dibadda jamhuuriyadda kongo ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka ruwanda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkaas oo faahfaahsan qarax ayaa lagu weeraray fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada baled xaabo ee gobolka gedo guutada qaraxyada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa weerar qarax ah waxay la eegteen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada baled xaabo ee gobolka gedo ila wareedi ayaa sheegaya in qaraxaasi uu ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamada dowladda balse ilaa iyo hadda maanan helin inta uu la egyahay khasaaraha maleeshiyaad hubaysan ayaa dad xoolo dhaqato ah ku dilay gobolka galgaduud sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan xasan xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay maleeshiyaad hubaysan oo habqabiil u abaabulin ay xali ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galguduud weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan dhanka koonfur kaga beegan degmada caabudaaq ee gobolka galguduud waxaana ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadkan ayaa waxaa dadka ay dileen ku jira nin xoolo dhaqato ah iyo xaaskiisa kaas oo iyagoo hoygooda jooga ay rasaas ooda ugu qaadeen maleeshiyaadkan mid ka mid ah odayaasha ku sugan gobolka galguduud ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen
lama tilmaami karo lama tilmaami karo xataa wararka laga helaa taleefano uma saxna ha waa dakanooyinka xun oo guriguriga haha waa dakano waayo dakano waayo na gaadmo waayo gaadmo waayo weerar safama maya dagaalama jiro waayaha waa rooraayeen deegaanada ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxaa kusoo laalaabta dilalka ay geysanayaan maleeshiyaadka hubaysan kuwaas oo ay hurinayaan xubno ka tirsan maamulka la baxay galmudug mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si adag uga hadlay hanjabaad uu cali jeeto u diray dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan mubaarak cumar ayaa warkaani soo gudbinaya daahir aamin jeesag oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadal ka soo yeeray cali jeed xilli uu khudbad u jeedinayay maleeshiyaadka macluusleyda oo isku soo ururiyey cali oo muddooyinkii dambe aad ugu walaacsanaa awoodda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leedahay gobolka hiiraan iyo weerarada ay ka fulinaysa deegaanada kaabiga ku haya magaalada beledweyne ayaa sheegay in dadka shacabka ah ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ay ula mid yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay in dhowr mar ay ku jabeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee gobolka hiiraan fays wanaan galnay oo waa ku noqonnay oo waa ku noqonnay oo waa ku in badan ayaannu ka wada hadalnay dagaalka inaan iska xawilno meesha aan shabaab xabadda kula ridno oo aan shabaab ugu tagno cid kastoo joogta waa shabaab cid kastoo joogta shabaab waa waayo aniga maan tago adiku maa tagtaan maa la joogi kartaan cid kastoo joogta shabaab waa daahir amiin jeeso oo si adag uga jawaabay hadalka ka soo yeeray cali jeyta ayaa tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid lala yaabo oo aan sax ahayn isagoo intaa ku daray in ciidanka uu calajeyta u qudbeynayay ay yihiin maleeshiyaadkii dhowaan laisku soo aruuriyey ee isbaarooyinka dhigtay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaan arkayay cali jeyte oo dhahaya ninkaan meesha ugu tagno waa shabaab subxaan allah waa anoo iri ciddiin aboorey ugu tago oo shabaab la nool shabaab xoogay ku soo galeen aboorey iyo booco iyo xoogay ku qabsadeen soo ma ninkaan ugu tago waa shabaab haddaan idhaahda qalad waa dhowr iyo toban sano ay shabaabka la nool yihiin dadkaas hadallada wax naga sii hadlayn karo ayay ka mid tahay ninkaan meesha ugu tago waa shabaab dadka la joogo waxaa la joogo hooyaday aabbahay walaalkay abtigay aysinkayga oo dhammaa la joogo oo aan shabaab ahayn dadka la joogo waa hadal kicin dad kicin noqonayso dadka la joogo shabaab iyo dadka la joogo waa in la kala saaraa waxaase la rabaa dhib qaad dhib kale u qaad haddii jidkii bari ee naga xirmay macaawisleydeenii ay dhigteen isbaarooyin fara badan in haddana galbeedka loo gudbinaa la yidhaahdo isbaarooyinka la dhigtaan ama ay dadka dhibaateeyaan ayada ruuxeeda fikir saliim ama noqonayso hadalkan ka soo yeeray cali jeyte ayaa ku soo aadaya xilli ay ku fashilmeen dagaalkii laba sano ka hor ay ku cilaamiyeen deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo dhexalsiyey dhabarjab iyo dhabanhaysi iyadoona xeryahooda iyo xarumahooda lagu ekeeyey silsilado weeraro ah kuwaasoo dhexalsiyey khasaare naf iyo maalba leh dowladda maraykanka ayaa xukun adag ku riday nin soomaali ah oo ay ku eedeysay inuu lunsaday lacag badan tafaasiil ku aadan warkaasi farxaan cali cabdulaahi ayaa soo jeedinaya mukhtaar maxamed shariif oo ah nin soomaali ah ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla dalka maraykanka kaas oo ay xukuumadda washington ku riday xukun adag mukhtaar ayaa waxa ay dowladda maraykanka ku eedeysay inuu isdabamarin ku sameeyey lacag dhan laba boqol iyo konton milyan oo dollar waxaana ay ku xukuntay xabsi dhan toddoba iyo toban sano ninkan soomaaliga ah ayaa gebi ahaanba iska fogeeyey eedaynta loo soo jeediyey waxaana isla kiiskan ku weheliya lixdan ruux oo iyagana loo haysto wax isdabamarin wararka ayaa intaa ku daraya lacagahan la sheegay in ninkan lunsaday uu ku iibsaday hanti maguurto ah iyo maalgashi dibadda ah oo aan la aqoon halka ay tahay haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo dad haysta dhalashada soomaaliya maxkamadaha maraykanku ka soo hormuuqdaan dalkan ayaa waxaa marar badan lagu xukumay dhallinyaro soomaali ah kuwaas oo lagu eedeynayo kiisas kala duwan oo la sheegay inay ka geysteen maraykanka shan iyo labaatankii bishan aan ku guda jirno ee janaayo ayay ahayd mar sidan oo kale maxkamad ku taalla magaalada taxon gobolka arizona ee dalka maraykanka lagu xukumay laba nin oo soomaali ahaa oo da'dooda lagu sheegay lix iyo labaatan jir iyo shan iyo labaatan sano jir kuwaas oo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee taxon iyagoo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ka mid noqdaan kooxaha jihaadiyiinta ku sugan daafaha dunida dhul gariir iyo fulkaanooyin hor leh ayaa laga soo sheegayaa qeybo ka mid ah dalka itoobiya sida tafaasiisha warkani uu ku eegayo maxamed qaasim dhulgariiro iyo fulkaanooyin hor leh ayaa ka qarxay qeybo ka mid ah dalka itoobiya mar kale waxaa dalka itoobiya kasoo cusboonaaday dhulgariiro iyo fulkaanooyin kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka inta u dhexaysa magaalooyinka awaash ilaa naasareed ama adhama ayaa ah halka ugu daran ay ka dhacayaan dhulgariirada iyo foolkaanooyinka deegaan u dhow magaalada dabrabihan ee gobolka amxarada ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha laga soo tabinayo musiibooyinkan maalmihii lasoo dhaafay waxaa si isdabajoog ah dalka itoobiya uga dhacayay musiibooyin rabaani ah waxaana socda barakac xoogan oo ay samaynayaan dadka itoobiyaanka ah dowladda xabashida itoobiya ayaa la sheegay inay waddo qorshayaal halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed warkani waxaa ka waramaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaan guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda xabashida itoobiya ay waddo qorshayaal halis gelinaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed isagoo soo xiganaya hay-ado reer galbeed ah ayuu cabdisalaan sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku socdo biyaha webiyada shabeelle iyo jubba ee mara soomaaliya kadib markii itoobiya ay xirtay biyihii webiyadaasi kuna leexisay biyo xereenno waaweyn oo kii ugu dambeeyey dhowaan dhah furay abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya iyadoona doonaysa markii ay robab xoogan da-aan ay mar kaliya soo fasaxdo biyahaas khatar weyn oo kusoo foolle ummadda soomaaliyeed oo kusoo foolle nolosha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed webiga shabeelle iyo jubba khatar aad u weyn ayaa kusoo foolle hay-adda faw iyo magasiin la yidhaahdo hydrological science journal iyo hay-adda la yidhaahdo swalim oo faw ay samaysay faw la shaqaysa waxa ay sheegayaan ooy rekood dheer ka sameeyeen waxyaabaha webiyada soomaaliya yimaada ee etoobiya ka yimaada siday hoos ugu dhaceen siday sanadba hoos ugu dhacayaan sanadba sanad ka dambeeyey inay hoos usii dhacayaan deg dega ayay hoos ugu sii dhacayaan biyihii waxa ay ka digayaan ooy ka hadlayaan in ugu yaraan afar daam ama afar biyo xireen la sameeyey waxaa lagu leexiyey biyihii webiyadaas ayaa la leexiyey dabcan biyaha marka la leexinayo waa marka aan roobku da-aynin oo biyuhu caadi isaga socdaan khatarta kaloo timaada markii roobabku ka da-an buuralayda etoobiya webigu soo soo fataho in biyahaas hal mar lasoo fatahayo oo lasoo fasaxayo ayagoo xawli ku socda inay dhulkii oo qallalan imaanayaan hal marna ay kormarayaan waana sababta ay daadadka ba-ani soomaaliya uga dhacaan waa arrin alarmin ah waa arrin khatar ah waa arrin u baahan ogaasho iyo ka fekerid iyo maaragtay iyo iyo in mas-uuliyad sare u baahan cabdisalaan oo sii hadlaya ayaa waxa uu intaa ku daray in itoobiya qorshaheedu aanu ahayn oo keliya xiritaanka biyaha webiyada balse ay dhanka kale ku tala jirto sidii ay soomaaliya ugu soo xiri lahayd dhanka badda iyo marinka adduunka ee muhiimka ah ee baabulmandab etoobiya haddii ay boqolkiiba siddeetan toddobaatan dadkaada kamida gaajo u dilayso iyadoo ku talagal u samaynaysa waxaan is leeyahay waxba kama bedelna inay weerarka ugu soo qaado ay ku duqayso saaxiibtinimana ma taalo isafgaranna meesha ma yaallo macluul iyo gaajo iyo oon iyo dhibaatay dadkaadii la- kuwa la dabacsan yihiin wayna wada waxaan kaloon rabaa iyadan inaan meeshan ka caddeeyo waxaa laga digayaa etoobiya hadday ciidamadooda badda soomaaliya ay badda cas yimaadiin meesha la isku haysto layidhaha baamul mandab oo soomaaliya ilaahay deris uga dhigay ahna meel marinkeedu uu yahay wax maaragtay muhiimiyad weyn weyn adduunka istraatiijikali uu yahay waxa khayru caadi ah wadamada accesska u leh ama dhulkooda uu yahay ama baddooda uu yahana saameyn weyn adduunka ay ku leeyihiin haddii badda cas etoobiya maraakiibteeda dagaalku yimaado biyaha hadda ay kaa xirayso webigii ka imaanaysay kaa xirtay ay kaa xiraysaa waad aragtay markii etoobiya een, eh, meelaan ku arkayay markay webigii masar ka xirtay soomaaliya ka xirtay ilaahay caqabad wuxuu u keenayaa inay biyo iska soo burqaan oo dhulkii sii kala furtaba etoobiyaanka sii kala furunaa dhulkoodii oo volcano iyo daadad iyo dhul jeex ku yimid laakiin waxaan rabaa haddii biyaha ay kaa xirtay webigii kaa soo baxay kaa xirto adigana aad u ogolaata badda waxaan kuu sheegayaa soomaaliye etoobiya inay kaaga awood badi doonto badda haddii etoobiya markabkeeda oo baddaas yimaado waxaad ogaataa inaadan maalin dambe cid wax kaa weydiinayso jirin baddaas xabashida itoobiya haddii shalay ku doodayeen in bad la siiyo maanta waxa ay qorshaheedu koowaad ka dhigtay sidii ay ummadda soomaaliyeed u baabi'in lahayd jiritaankeeda waxaana marba marka ka dambaysa bannaanka u soo baxaya cadaawadda gaamurtay ee ay itoobiya u hayso ummadda soomaaliyeed warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda jamhuuriyadda kongo ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka ruwanda dowladda kongo ayaa ku dhawaaqday inay jartay xiriirka diblomaasiyadeed ee la laheyd dalka ay deriska yihiin ee ruwanda taasoo ah xiisad cusub oo ka dhex aloosan labadan dal go-aankan ayaa yimid kadib markii ay kongo ku eedeysay ruwanda muddo dheer inay taageerto falaagada m labaatan iyo saddex ee ka dagaalama kongo taasoo ruwanda ay beenisay kongo ayaa u yeertay diblomaasiyiinteeda ku sugan ruwanda waxayna ka codsatay mas-uuliyiinta ruwanda inay joojiyaan howlgallada diblomaasiyadeed iyo qunsuliyadda ee caasimadda kongo muddo afartan iyo sideed saacadood gudahood sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee safaaradda ruwanda oo ku taariikhaysan jimcihii lasoo dhaafay geeska kale wasaaradda difaaca ee dalka koonfur afrika ayaa sabtidii shalay shaacisay dhimashada laba ka mid ah askarteeda oo ka tirsanaa ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala gudaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo toddoba kale oo ka tirsanaa ciidamada gobolka ee ku sugan kongo diblomaasiyiin ayaa sheegay in waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kulmi doono maalinta axadda ah si ay ugu wada hadlaan xiisadda jabhadda m labaatan iyo saddex ee saddex sano jirsatay ee ka dagaalanta bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa xiisadda ay ka dhalisay labada dowladood cirka isku sii shareertay bishan janaayo iyadoo oo falaagadan ay gacanta ku hayaan dhul ka badankii ay horey gacanta ugu hayeen taasoo keentay in qaramada midoobay ay ka digaan khatarta ah inuu dhaco dagaal gobol oo ballaaran warkii alfurqaan waa naga intaa